sharaxaadda neefsashada caloosha neefsashadu waa nuxurka nolosha waxaan ku neefsan karnaa si feejigan iyo si aanan feejignayn neefsashada feejigan waxay saameyn ku yeelan kartaa nidaamyo jirkeena ka socdo aanan ka warqabin tusaale haddii anagoo og neefta tartiib si dheer u qaadano wadnaheena garaaciisa wuu yaraadaa cadaadiska dhiigayagu hoos ayuu u dhacayaa murqaheena ayaa xasilo waxaan dhididnaa waxyar adigoo fiiro gaar ah u leh neefsashada oo si taxadir leh u bixinayo neeftaada ayaa waxaad yareyn kartaa saameynta murugada iyo walwalka iyo fikirka oo aan si fudud uga nasan karno waxaan u neefsan karnaa labo siyaabood oo kala duwan haddii neefsigu ku horeeyo qeybta sare ee sanbabada xabadka ayaa kor iyo hoos u dhaqaaqo tan waa neefsashada laabta haddii neeftu usii socoto sanbabada hoos dheer deganto caloosha kor iyo hoos u noqoto tan waa neefsashada caloosha si aad u fahanto neefsashadu midkee tahay feedho mise calool gacantaada midig saar xabadkaaga gacantaada bidixna calooshaada eeg gacantee baa kor usoo baxdo inta ugu badan markaa neefsanayso haddii gacanta midig kor usoo kacayso tan macnaheedu waa neefsashadaada feedhaha haddii ay tahay gacanta bidix inay soo baxayso intaas ka badan markaa waxay la micno tahay inaad caloosha ka neefsanayso dadka la ildaran fikirka culeyskiisa oo joogto ah badanaa waxay ka neefsadaan laabta neefsashadaas way ka qafiifsan tahay way ka fudeed badan tahay neefsashada caloosha haddii aan rabno inaan si miyir leh u neefsano waxaan xooga saareynaa neef tartiib ah oo hoos u dheer caloosha gaarayso tan loo yaqaano deganaansho iyo nasasho inay keento deganaashada neefta caloosha keento way ka duwan tahay tan neefta laabta ee keento walbahaar waxay yareysaa walbahaarka iyo cadaadiska jirka waxayna kicisaa dareenka guud neefsashada caloosha waxay bixisaa faa-iidooyin degdeg ah dhinaca caafimaadka jirka iyo dareenka haddii aad ku dhaqantid si joogto neefsashada caloosha si saxsan oo caado aad ka dhigatid muddo dheer aa faa-iido ka helaysaa haddaa neefta xabadka badanaa ka neefsatid waxaa muhiim ah inaad si feejignaan leh ku neefsatid neefsashada caloosha gaarayso way adag tahay neefsashada caloosha khaasatan haddaa muddo dheer walaac badan la kulmaysay fariinta muhiim waxaa ah in lagu adkeysto lasii wado isbarka neefta caloosha si joogto ah si aad uga faa-iideysatid uga faa-iido waqti kadib waxaad arkaysaa neefsashada caloosha inay sahal noqotay tan waa muhiim maxaa yeelay neefsashada caloosha waxay tahay nuxurka ficil kasta iyo jimicsiyada oo lala kulmi karo waa asaaska dhammaan